khilaafsanayo calaa axad اlisnaadayni labadii isnaad mid ahaan waa suuro aw yarwi waa warinaya axad alxadiiثayni labadii xadiis mid ahaan biisnaadi isnaadkiisii alkhaasi bihi kuga u gaarka ahaa laakiin yaziidu waa ziyaadinayaayo fiih waxa weeyaan waa sanadka xadiidka min almatn aakhari matnigii kale maa laysa fi lmatni اlawali matnigii hore waxaan kuba sugnayn waa suuro kale maxay tahay kasoo qaad nin warinaya xadiidkii inama alacmaalu bniyaat sanad buu ka wariyey xadiidkii bunya alislaamu calaa khamsina sanad buu kuba wariyey nin baa markaa labadii xadiidba isagii kaba wada wariyey haddaba halkuu labadii isnaadee dee labada matniga labadii matni uu kala sheegaya labadoodii baa ismadax gelinayo laakiin halkuu labadii isnaadee ninkani uu ku wariyey uu sheegi lahaa ayunbuu labadii sanad mid ahaan buu sheegaya matalan sanadkii xadiidkii inama alacmaal binyaad buu sheegay halkuu markaa inama alacmaal binyaad ku gaabsan lahaa markuu ninkan kasoo noqonayo ayuu raaciyey bunya alislaamuna oo markaa waxay markaa arrintii noqotay labadan xadiid ba inuu sanadkan ku wariyey dee arrintuna may hayne laba sanad bay kala ahaayeen ninkan baa idraajiyo midkan sanadkood kii kale dhex geliyey taasi waa suura waa suurada hore suurada labaadna maxay sheegaysaa labadii xadiid mid kastaba sanadkiisiibuu kuba warinaya imaka xadiidkii buu wariye laakiin maxaa dhacaysa jumlo xadiidkii labaad kaba mida jumlo xadiidkii labaad kaba mida ayaa kan uu soo raacinaya eeg xadiidka sanadkiisunbuu ku wariyey kii kalena sanadkiisuu ku warinaya markaa mid ahaan markuu sheegayey ayaa jumlo xadiid ka mida kii kale sanadka kale lahaa ayaa wuxuu kusoo darayaa kan buu kusoo daraya markaa maxay noqotay sanad ahaan jumlo xadiidkii labaad ka midi inay xadiidkan usoo raacday oo sanadkeedii markaa uu sanadkan mudraj ku noqday in sanad gooniya loomaba sheegin waa suuro tan saddexaada markaa labadan siyood bay kala yihiinba labadan siyood ayay kala yihiin oo an yakuuna cinda raawi kallena waxaan leeyahay imaka horta balaan suurada un fahamno waayo amtilo lasoo wada naqliyaa way iska ishkaalin badanta xataa dee sharxii bayqoniyaan koo soo boodnay waxaan amtilo ahaan bay lahaayeen laakiin de way noo dambaysaa tahay sir haddaan gaadhnaba waan arki doonaa amtiladan imaka halkan anwaacdin baan yar suuraysanaynaa mudrajka qaybihiisii isnaadke wuxuu hi an yakuuna cinda raawi raawiga agtiisa waa inuu ku sugan yahay makaan laba maktio mukhtalifaan iskhilaafsan oo ujeedadu waa lafdi ahaan bay kala duwan yahay sida inamal acmaal iyo buniya mithaal ahaan baan leeyahay biisnaadayni mukhtalifayni weliba aan isku isnaadahayn waayo kolkol baa dhici karta ninku labaatan ama boqol xadiid oo isku matni k dee matniyadoodu kala duwan yihin sanad keliya inuu wada leeyahay sida dee xadiidkii saxiifadii hamaanba boqol iyo afartan xadiid baa isku sanad ahaa markaa taasoo culimadu isku sanad in ay kuwa wariyaan taa looma jeedo ee weliba laba isnaad oo kala duwan baa labadan xadiisi leeyihiin isagu markaa ninkani labada xadiidba waa sheegayay sanadadooda horta ee qaladku saa kama dhicine fayarwihi waxa warinaya raaw yarwihimaa labadii xadiis waxa warin raawi raawi baa canu isagii kaba warin muqtasiran xaawiya raawigan dambe mid ku gaabsanaya calaa axad ilisnaadin labadii xadiisna uu soo wada sheegay labadii sanadna mid ahaan buu sheegay marka labadii xadiis iskumuu dhex darin way kala go-an yihiin laakiin sanad buu ka tegey oo sanad unbuu kuba gaabsaday marka maxaa loo qaadan xadiidka labaadna sanadkiisu inuu ka yahay waa suurataasi aw yarwi amase waa warinayaayo ninkan raawigu axad alxadiiثayni labadii xadiid mid ahaan biisnaadihi اlkhaasi biisnaadkii u gaarka ahaa imaka labadii isnaad iskumaba qaldayo isma dhex gelinayo xadiid buu soo naqliyo isnaadkii u gaarkaa un baanu ku sheegay laakiin maxaa dhacaysa laakiin yaziidu fiihi waa ziyaadinayaa min almatni aakhari matnigii kale ayuu maa laysa fi lmatni اawali matniga hore waxaan ku sugnayno jumlooyin kamida ama jumlo kamida matnigii hoo kale een sanadkan lahayn ayuu kan soo raaciyey dee khadaan khaasatan waa axaadiida isku dhow dhow sida xadiidkii laa tabaaqadu iyo laa taxaasadu iyo taasoo laba xadiid kala ahaayo imaam malik laba sanad ku kala warinayo markaa mid ahaan jumlo kamid ahayd kii kale ay mudraj ku noqoto ay raacday alfaadina dee laa taxaasadu laa tabaaqadu iyo laba sanadun bay kala lahayn alfaadi isku dhow bayahay markaa jumlo aan mid kamid ahayn ayaa kii kala raacday oo kaleo taa insha allahu tacala waqti kalena arki dada dee si ara eegtaana ama sharaxa buqniya noqota halkan ama dee kutubta kale waad arki kartaan insha allah alraabicu waa kii ugu dambeeyey mudraj isnaadkii afraad an yasuuqa inuu kaxeeyo weeye alraawi raawiga alisnaada isnaadki macnaa isnaadkii buu sheegaya fayacrudu lahu waxaa kusoo darinaya caaridan wax caarida ujeedadu wuxun baa ku yimid eeg waa nin majliskan oo kala fadhiya axaadiistii baa laga maqlayaa sanadkii buu sheego wuxu uhi xadaanaa fulan can fulan can fulan isagoo halku markuu sanadkii dhameeyey matnigii ka sheegilaa ayuun bay wax ku yimaadeen hadalkii ka gooye hadalkii ka gooye oo ka jeediye ayaa kuba yimi fa yaquulu wuxuu odhanayaa kalaaman hadal buu odhanayaa min qibali nafsihi xagga naftiisa hadal aan xadiidkii ahayn matnigii ahayn ee isagu dee waxaan ku yimi un sababtiisu ay tahay ay hadal kale iskaga hadlayaa fa yadunu wuxuu moodayaa bacdu man samicahu dadkii fadhiye majliska fadhiye barhkood baa waxay u qaadanayaan ana dalika alkalaama hadalkaa uu yihi waa hadalkaasi huwa matnu dalika lisnaadi isnaadkii markii hore uu sheegay inuu matnigiisii yahay fayarwiihi waa warinaya canhu xaggiisa kadalika sidaas ugaba warin muxuu leeyahy matan waa suuro adiga yar maleexaba nin baa eeg xadiis majliskiisiibuu fadhiyaa axaadiistii baaba laga qoranaya waktiyadii la qoran jiray imika dee taasoo kale waktigeena ma yar dhacayso waktigoodii uu yeedhinaya markuu yeedhiyey buu odhanaya xadaanaa fulan can fulan oo sanadkii buu dhameeyey dadka way qoranayaan waa yar aamusayba marka maxaa laga filayaa inuu matnigii xadiidka sheegay inay sanadkii sheegi halkuu taa ka sheegi lahaa baa wax kale ku imanayaanoo hadalka lu iskaga hadlaya dee dadkii meeshii fadhiyey ayaa iskuna fahmana maahe ayay markood u qaadanayaan hadalkan uu ku hadlay inuu xadiidkiiba yahay oo markaasay qoranayaan oo sanadkii raacinayaan waxaa dhacay maalin in shariikulqaadi la odhanayo qaadi ahaa oo majliskiisii fadhiya qarnigii labaad raggiisina way ahay ayaa sanad buu sheegay markood baa la idhaha sanadkaa matnigiisa wuxuu ahaan lahaa xadiidkaa yacqidu shaydaanu calaa kaafiyati axadikum waayo sanadkaas baa lagu wariyey calaa kulli xaalin markuu sanadkii dhameeyey ayuu soo galay nin zaahid ahaa oo saabit la odhanayay baa soo galay oo dadka dee salaatuleilka tukada adigu zaahid ahaa caabid ahaa dadkiina waxay sugayaan matnigii inuu sheego ninkii markuu soo galo u arkay malaha hal iyo goor dadka dee salaad habeennimo iyo kacawajigooda uu ka dhalaal badayay dadkii kaleo nuurkii salaada ayaa jire ayaa muxuu yidhi man kasurat salaatuhu bileyli xasuna wejhu binahaar ninka salaadiisa habeenkii ay badnaato wejigiisu waa iftiimaa dad meeshii fadhiyey oo may iskaba daahim dad kale ninkii soo galay oo sanadkana maqlaya waa ninkii hadalka lagula loola jeeday ayaa u qaatayba sanadkii inuu xadiidkiisa ka yihi isagaa warin jiray oo sharig baa laga warin jiray isagoo sanadkii laguma warinayo o laleeyahay man kasurat salaatuhu bileyl xasuna wajhu binahaar waana wuxuu isaga ula jeeday markii dambe raggii xufaadaye dee majliska fadhiyey ayaa qaladku xaggu kaba yimi sheegay xadiidkiina waa faafo dad kalena bay kasii naqliyeen ninkana dee nin buu ahaa zaahid una caabidan cilmi saasa lahayn oo salaamata sadr ay taho bal markaa laabtiisa ay kuma sugantao isaga naftiisa dad kalena way kasii xadeenba ama kasii qaateen oo dee iyagoo isagiina hadday doonaan xadudfaya waa la faafiyo adigu uu faafay xadiidnimo dee mana waa mawduucna geesa waa ka yahay laakiin waa mawduuc aan loo qastin mawduuc aan loo qastin oo ninkii loola jeeday iyo rag lamid oo isaga kasii qaatay ayaa u qaatay sanadkii iyo matnigii inay isleeyihiin markaa taa weeye oo ujeedada sanadkii baa la dhameeyey iyadoo matnigii la sheegin ba hadal kale ninkii yidhi tii baa loo qaadanaya ama dadkii fadhiyey barhkood inuu matni hadalkani uu yahay xadiidkiiba sanadkii iyo matnigii bay israacinayaan hadalkii bay israacinayaan taasi waa qayb oo barhkood halkan dee mawduuc bay kaba dhigaane lakiin waa mawduuc aan loo qastin ma lafdiguna kaas buu ahaa ninkana uula jeeday man kasura salaat xasuna wajhu binaar hadihi aqsam mudrajulisnaad waa qaybaha mudrajulisnaadka taas qaybaheedii weeye waayo mudrajulisnaadkii afar iyo mudrajulmatiga hore inu taa usoo aragnay bayquuniyadii ayay u kala baxaayo bal mudrajulisnaadka horta qaybihiisu taa weeye waxyaalahan in loo qastaano kolley wada xaaraan bay noqonayaan wax banaan maayo xadiidkii waa kuwa dacfi kuma keenaya waa amaa mudrajulmatni matnigiisa k wax la dhex geliyey ee matnigiisa la idraajiyey idraaj asalka horeba waa idkhaalu shay fi shay shay shay la dhex geliyo imaka waxaan say kamid ahayn baa lagu darayaa lagu dheehayaa fa huwa mudrajulmatnigu an yaqaca inuu dhaco weeye fi lmatni matnigii uu dhaco kalaamun hadal waa xadiidka dhexdiisii uu dhaco kalaamun hadal laysa minhu aan isaga kamid ahayn fa taaratan kol yakunu wuxuu aanaya fii awali bilowga ayuu kaba gelayaa wa taaratan marna fii asnaa'ihi dhexdiisa ayuu hadalkaasi dhacaya wa taaratan kolna ama awqaadna fi aakhiriha xaggiisa dambe ayuu geli wa huwa alasaru ka u badan weeyaana oo qaybaha mudrajulmatniga waxa badan ka inta badan marka matnigii la dhameeyo waxaan matnigii kamid ahay ama xadiiskii kamid ahay isaga xagga dambe laga raaciyo sababtuna waa maxay isagaa sii cilaynaya oo wuxuu u batay kan dambe liannahu waa idraajkan matnigu yaqacu waa dhacaya ama waa inta badan wuxuu ku yimaadaa bicadfi jumlatin calaa jumla jumlo cadafkeed lagu cadfayo jumlo dee markaa wax ka horreeya waa inay jiraan oo hadalkan la raaciyo oo lagu cadfo inta badan wuxuu ku imanayaa jumlo la cadfayo oo lagu cadfayo jumlo ka horreysay markaa jumladii ka horreysayna tii xadiidkii bay noqonaysaa jumladan markaa mudrajkiina tan dambe ayay noqonaysaa taasu inta badan kuma dhaca aw bidamji mawquufin amase wuxuu kuba yimaadaa oo uu noqonayaa waxa weeyaan bidamji mawquufin ku mawquufa dhexgelintii damjiga idraajiyo waa isla mid masdi iyo waa wax isku dhowdhoway masdiga aada u xeeldheero iyadu waa iyadoo wixii ay iskuba darsamaan oo lakala socon sida dee biyo iyo caana la iskuba daray oo kale laakiin labada inta damjiga iyo idraajkiya waa shay shay la dhex gelinayo masdiguna uu kasii xeel dheeraanaya ku mawquufa dhexgelintii oo mawquuf dherkii ku khaldinta waa ku dee ku dharkiisa lagu daro la dhex geliyo oo min kalaami saxaabati mawqufkaas saxaabada kalaamkeedii kaba mid ah man bacdahum bimarfuucin xadiid marfuuc oo min kalaami nabiyi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay hadalkiisii ka mid a min gayri faslin kala soclaan adigo kolley daraajka matiga hore inuu soo yar aragnay sheekuna waa kama uu yar dheereeya ama hagaan buu yar bastiya dee marka la eego idaaxaan wixii uu idaaxinaya maha misaal ahaane mudrajkii isnaadka haddaan soo aragnay oo sanad sanad kale la dhex gelinaya ah asbaabihii lagu gelin ama qaybihiisina aan soo aragnay mudrajka matnigu wuxuu leeyahay horta guud ahaan waxa weeyaanun waa xadiidkii oo waxaan isaga ka mid ahayn lagu daray iyadoon laga soocin haddii bal matalan uu la socdo laakiin ay la kala sooco oo bal matalan xadiidkii marka la dhameeyo la yidhaha qaala fulan matalan hebel baa yidhi way kala soocayoo mudraj lama odhanayo ee waa xadiidkiibaa waxaan ka mid ahayn la raacinayaa iyadoon la kala soocaynoo markaa ninkii aan xaqiiqadiisa ogeyn ama aan looga sheegin oo loogaba warramin wuxuu u qaadanayaa waxaanuu isku jiraa inay xadiidkii rasuulka wadayiin markaa taasi maxay tahay kol bilowgaa laga raacayaa sida xadiid keliyaabay hayaan oo iyadoo weliba taasi dariiq kalena uu xadiid marfuuca ay dariiq xataa jumlada mudrajka ay kuba tahay asbiqu lwuduu'a weylun lilcaqaabi min annaar oo riwaayaadka qaarkood ba asbiqu lwuduu'a fa ina abalqaasimi oo taasi iyadu mudraj maaha asbiqu lwuduu'a weylun lilcaqaabi min annaar xadiidkuna weylun lilcaqaabi min annaar ba asbiqu lwuduu'a waa kalaamkii raawiga walo xadiid kale uu dee sidiisa uu kuba yimi lafdiga asbiqu lwuduu'a bal markaas in uu kuba yimi bal marka waxa weeyaan xadiidka bilowgiisuu gelaya kolkolna dhexda ayuu gelayaa oo xadiidka oo wada socda ayaa in aan ka mid ahayn la dhex gelinaya xataa tafsiir baa loo geliya sida xadiidkii ibn abi jamra iyo bilowgiisa kuba sugnaayee badulwaxyna bukhaari uu kuba warinaye ahaa caaisha ay kaba warinaysay rasuulka ilaahay oo ay tiri kaana yatacabadu fii gaari xiraa wa huwa taxanusu allayaaliya yatacabadu fii gaari xiraa wa huwa taxanusu allayaaliya lafdigan wa huwa taxanuso xadiidka ka mid maaha waa wax la dhex geliyey oo tacabudka me lagu fasiray kaana yataxanasu bay ahayd ban ha yataxanuska laguma fasirayo dee lafdi qariib oo tafsiir uma baahana intani haddaba xadiidkii ka mid maha xadiidku wuxuu wada socday kaana yataxanasu layaaliya dawaati lcadadi intaas lahayd wahuwa tacabudni waa mudraj waa hadal la arko zuhri leeyahay oo uu ku fasirayo taxanuskii marka taasoo kale waa dhexda aakhirkuna waa ka badan oo sababtay u badantayna waa ka inoo sheego xadiidka marka la dhameeyo ayaa iyadoo laga goyn laga soocin wax kale la raacinaya taas baa mudrajumatni waata marka waxaabuu kaba yimaadaa ee kolkol taasu maahe hadal mawquufayo saxaabi lahaa oo xadiidka markii hore dee malaha saxaabigu markuu xadiidkii sheegay uu raaciyey ayaa ruwaadii qaarkood xadiidka warinaysay ayunbaa intii mawquufka ina xadiid marfuuca kaba dhigaysa oo ku daraysa taasi waa mid ee kolkol hadal dad ka dambeeyey oo raawi leeyahayna waa raacaabeen iyadoon la kala socon fa hada huwa mudrajulmatni matnigiisa kala dhex gelina waa kaas oo adugu waa wax sahlan oo waa xadiid matnigiisii uu raacay waxaan xadiidkii ka mid ahayn aan la kala soocina ee lagu dhex daray iyadoo markaa ninkii aan xaqiiqada ogeyn u wada qaadanaya xadiidka taas waa mudrajulmatni la ydhaha iyadna wax banaan maaha markaa sheekhu wuxuui waidraku waxaa lagu ogaanayaa alidraaju idraajka nasa lagu garanayo wey ina xadiidkii way isku dhex jiraanba maxaa la odhanayaa jumladan baan rasuulka odhan intan baan rasuulka odhan see lagu garan karaa wuxuu leeyahy idraajka waxaa lagu ogaanayaa biwuruudi riwaayati riwaayo soocitaankee aroorkeeda ay soo aroortay riwaayadaasoo mufasilatin soocaysa lilqadri mudraji qadrigii mudrajkaa ee wax la dhex geliyey mimaa udrija fiihi wixii la dhex geliyey ka soocaysa matalan waa dariiqo lagu garan karo haddii riwaayadani ay isku dhex jireen waxaa la helayaa riwaayo kaleo intii marfuucayd intay gooni u saarayso intii kale ka soocaysa matalan xadiidka asbiqul wuduu'a waylun lacaqaab min annaar dee qolooyinkiisaa ku wariyey mooye kuwii kale la wadaagsaday ayaa maxay ku wariyeen asbiqu lwuduu'a fa ina abalqaasimi sala allahu alayh wasalama qaala waylun lacaqaab min annaar markaa way kala soocanteeg hadalkii hadalkii baa la kala gooyey riwaayo markaa qadarkan mudrajkaa mudraju fiiga oo wixii la dhexgeliya matnigii kale xadiidkaa ka soocaysa oo lasoo aroorta taa waa lagu gartaa waa mid aw bitafsiisi calaa dalik ama caddayn la caddeeyo idraajka ina raawi ninkii dee tan laba yimi ayaaba yidhi in baan dhexgeliya xadiidkii oo intaa aniga kalaamkaybay ahayd taasna waa lagu gartaa aw min bacdi alaimati almudaliciina imaamyada dee iilaaca badan ee xifdiga badan oo iyagu markay riwaayaadkiisu geeyeen ogaaday qadarkan inaanay xadiidka laba socon oo markaa nin xaafid uu caddeeyo ama imaam yihaah intaasi waa mudraj taasna waa lagu gartaa aw biاstaxaalati kowni nabiyi salى اllahu عalيه wasalam yaqulu dalika ama mustaxiilnimada ay mustaxiil tahay rasuulku inuu yidhaaho inuu taa yidhaaho ayaa lagu gartaa matalan riwaaya ayaa waxaa dhacay saxiixaba kuma sugan lilcabdi اlmamluki ajraan lilcabdi اlmamluki ajraan addoonkii lahaan iyo laba ajri buu leeyahy markaasaa maxaa raacay lowla aljihaadu fii sabiili اllahi wabiru umii la axbabtu an amuuta wa ana mamlukun haddaan jihaadkan fii sabiillahi lagu jihaadaya jiro nin addoonnimo tago hooyaday berigeeda oo dee aan un dee khidmadan u khidmaynaya berigeedaasi aan u jirin oo dee ninkii addoonka nin kale halka ku shaqaysanayaba hooyadii maba haleelaya waxna uma qaban karaba bal markaa taasi haddaanay jirin waxaan jeclaan lahaa inaan dhinto anuu mamluuga daahirka xadiidku sugaya si wuxuu wada marfuuciya buu noqday laakiin maxay tahay rasuulkii ilaahay inuu ku tamaniyo inuu isagoo ilaahay dad oo dhan kaba fadilay inuu isagoo raqiiqa dhintaa taasi horta waa mustaxiil gees kalena rasuulku hooye u joogtay oo uu yidhaha wabiru ummi hooyadii isagoo yar baabay dhimatoomay jirin marka hadalkan baa suurtagal aan ahayn rasuulka inuu kasoo fulo waa wax lagu gartay oo dee lagu garanayo markaa taasi marka inuu hadalkani aanay suurtagal ahayn rasuulka inuu kasoo fulo waa lagu garanaya markaas oo waa waxaan isagii hadalkiisii inoo la dhexgeliya la odhan dee nin imaamoo sheegay waa lagu garan raawigoo caddeeyey iyadoo riwaayo kale aan hello kala saartay intaba waa lagu garanaya waqad sanafa waa alifayo alkhadiibu khadiib fi lmudraji kitaab noocan mudrajka kitaaban kitaab weyn ayuu alifay oo uu ku magacaabay malaa weli waa maktuud buu shaaricina leeyahay ninkan mucalliqe alfasl liwasl mudraj fi naql walakhastu xaafid ibnu xajar baale waan soo talkhiisiyey horta oo isaga wixii zawaa-id ahaa ama dee aan loo baahnayn baan ka saaray oo waan talkhiisiyey weliba intii kumuudayne wasiiraa sidii lagu yaqaanay kollay isaga kutubta haddee cid kale ugu horreysay marka uu dee isaga wax kaba qabtee wasidtu calayhi waxaan ku siyaadiyey qadra maa dakara intii uu sheegay qadarkeed maratayd oo intii isagu amhila uu sheegay ama axaadiis uu sheegay labalaabkeedna waan ku siyaadiyay isagoo kitaabka hadda qaybtiisii horada talkhiisiyey aw aktara in ka badan walilahi alxamdu isagu wuxuu ku magacaabay taqriib lmanhaj bitartiib lmudraja lakiin kitaabka xaafid lama hayo kaa kale haddii lama hayo maktuud ahaan suyuudi baa laakiin kitaabkan xaafid intuu asaaniiddii xadfay soo talkhiisiyey oo risaale almadraj lilmudraj oo barhkooda uu xaafid yidhaaha laakiin kitaabkaygaan ku sheegayna lama socoto kitaabkan suyuudi taa suyuudi baa madbuuc oo talkhiis kitaabka xaafida walow waxyaala uu u ixaaleeyo kitaabka aanay laba soconba xataa talkhiiskan suyuudi taasba weye aw in kaanat mukhaalafatu bitaqdiimiha wa taakhirin wallah subxana wa tacala aclam baabtii xadiidka inqiaac ama itisaal la-aan aan kaba imanahayn baan kusoo jirnay sababkii toddobaadna waxaan ayaan ku jirnoo kaasi ah mukhaalafada raawigani khilaafayba dadkii kale ama siqaadka xadiidka warintiisa uu ku khilaafay mukhaalafadaasi ama sanad ha ahaato ama matn haba ahaato markaa mukhaalafada waxaan kasoo baxnay mudrajkii oo dee waa raawigiiba dadkii kale kuba khilaafaya taa nafteeda oo waxaan ruwaadii kale xadiidkii aanay raacin oonay kuba darin matnigiisii ama sanadkiisii waxa weeyaan ayuu markaa isagay ku darayaayo oo taasuu laba imanaya iyagiiba kuba khilaafayaan welina qismigaasunbaa inoo socdo waa xaggii mukhaalafadii ayuunbaa inoo socda markaa wuxuu yihi sheekhu raximah اllahu tacaala أو in kاnت المkخhاaلaفaة بتqديم وتأkخيir in kaanat haday tahay المkخhاaلaفaةu مkhaaلaفada ninkani uu dadkii kala khilaafay raawigani بتqديimin horeysiin iyo وتأkخيirin dmbaysiin oo مkhaaلaفadaas xagga haday kaba timi ay في الأsmاaء bu hi magacyadii iyo dee wixii shabahayey oo waxa weeye waxbuu horeysiiyey cagaha laabo waxa weeye mukhaalafadaasi haddii ay tahay taqdiim ama iyo ta'khiir oo waxa weeyaan adigu bal waan arki doonaa misaalka eh ama waxaan dadkii kale horreysiin buu horreysiiyey ama uu dambaysiiyey ay fil asmaa'i magacyadii wadalika ka murata bni kacbin ba murata bni kacbin wa kacbi bni murata matala waa mihaal ahaan haddii raawi ruwaadii kamida magaciisu yahay murata bnu kacb sidaasna dadku ay kuba wariyeen oo dadkii kale murat bnu kacb ay yidhaaheen ayaa mid ruwaadii ka mid ahaaba uu kala isbedelay kala horreysiinayaayo wuxuu odhanayaa kacb bnu mura dadkii kalena waxaa lagu wariyaa xadiidkii waa murat bnu kacb isagiina halkanuu taqdiim iyo taakhiir buu laba yimi oo halkii uu murat bnu kacab ka ahaa buu kacb bnu muro yidhi sababta halkaasi ay ugaba timina waxaan qalad bay kuba imanaysaa wax loo badheedhayo mahay waa wahame waxay taasna wahamkaas sababtiisna ay tahay lianna lianna sma axadimaa midkood magiciisu ismu abil aakhari halkan baa ishtibah baa ka yimi oo waa kala garan waayo sababtuna waxa weeya mid ahaan magaciisa ayaa ka kale aabihii magaciisa aad bay isu dhow yihin macnaa murat bnu kacb iyo kacb bnu mura mid ahaan ismigiisu waa kii kale aabihii kaa kale aabihii magaciisuna waa kan ismigiisii halkan baa qaladku ugaba yimi waaba sababta ciladan lianna wuxuu u wadaa waa caddaynaya noo caddaynaya wahamkan ama qaladkan waxa keenay iyo ishtibaahan keenay haddaba nooca caynkaasa fa haada kaasi huwa almaqluubu waa kii la dabagedeeyey oo noocaasna muxadisiintu waxay yidhaahaan maqluub kollay noocan iyo nooc matnigu inoo dhigan qaybihii kale qalbiga xataa barhkoodaan bayquudaha kusoo aragnayna xaggan ibdaalkan kale oo kollay dee ibdaalkaa kale uu mudaribkii iyo noocyadan shamlinaya ayuu ku keenayaa sheekhu maanta halkan oo aada suurooyinkii kale halkan ugama caddaa khaasatan sharxu nukhba iyo nukhbo markaan eegno marka waxa ay tahay horta nooc maqluub lagu magacaabo oo anwaacda daciifka kaba mida ayaa jira waana noocan qaladkan iyo wahamkan dee uu kuba sugan yahay marka suurooyinkiisii maxaa ka mida waa suuro ka mide bal xagga magacyada markaan eegno marka taqdiimkan iyo taakhiirkan ay dhacaan ee waxay ahayd in la horraysiiyeyna uu dambaysiiyey raawigoo ruwaadii kale ay horraysiiyeen wuxuu isagu markaa in la dambaysiye ahaydna uu horraysiiyey sida tan uu inoo soo sheegay maqluub baa lagu magacaabaa waa ku la dabagediyey oo xagkii kale ayaa loo rogay dee waxaanay kollay taasi tilmaamaysaa waa xifdi xumo iyo dee ruuxan qaladkiisa kaba dhacay walilkhadiibi khadiib waxaa u sugnaaday fiihi noocan fiigiisa nooca caynkan ah ee asmaad iyo ansaabta iyo waxyaalaha caynkaas ee dee isku dhow dhow qalbiga kuba yimaadaa iyo caddayntii iyo taa dee si sababka ina sheegitaankeed kitaabu raafic alirtiyaab kitaab uu ku magacaabay khadiib raafic alirtiyaab fi lmaqluubi min alasmaa'i waalansaab buu leeyahayoo waxyaalaha caynkan ee magacyadii qalbi ku yimaado ayuu waa kitaab dhan mujalad dhan ah ayuu ku ururiyo guud ahaan buu tatabucay jus-iyaadkiisii oo dhan iyo taas buu tatabucay horena kitaabkaan ugu soo aragnay khadiib anwaacahan xadiidka iyo qaybahan cilmigani kaba kooban yahay intooda badan inuu mid kastaba mu-alaf gaara iyo kitaab gaara oo ku tatabucu jus-iyaadkiisii ku tabangalo si dee ay ku sugantahay istiqsaa iyo ku-xeel dheeraani ugu sheego taas inuu leeyahay oo dee markaa taa horeyn uba soo maray bal kitaabkaasuu leeyahay waqad yaqacu inuu dhacaa la arkaa alqalbu qalbigu fi lmatni qalbigan imaka uu inoo soo sheegay taqdiim iyo taakhiirkii matniga xadiidkana inuu dhacaa la arkaa oo ujeeddadu yaanu ku badnaanoo xagga sanadka qalbiga ha ku badnaado ama tan uu imaka inoo sheegay ha noqdo ama raawi raawi kale meeshii la dhigay haba noqdo ama siday noo dambayso isagu qeybtan uu kaba saaray sanad dhan oo matnigiisii inta laga kaxeeyo laga qaado matni kale la siiyo haba noqdee suurooyinku waxay inta badan dhacayaan qalbiga xagga sanadkay dhacaan matniga se kuma badnaa se matnigana way dhici karaan way dhacayaanoo maalan muxuu yidhi waqad yaqacu lqalbu fi lmatni aydan ka xadiidi abi hurayrata cinda muslimin waaba abi hurayre xadiisuu warinayay oo muslim saxiixiisa kuba sugan fi sabcati toddobadiina sha'nigood ku tacalluqsan oo ahaadoo ku saabsan aladiina toddobadaasoo yudiluhum ullahu ilaahay u hadhaynayo taxta dilli carshihi carshigiisa harhkii hoosi uu uguba hadhaynayo markaa harhkiisaasu mooye har kaloo jiri aan har kaloo jiraaba aanu jirin dadkana iyagoo jooga halkii dee xisaabta loo keenay cadceedda laguba soo dhaweynayo ruuxa dhiidka kaba dhaca uu intuu dhulka aada u hoos ugu galo haddana dadka qaarkood uu ilaa dhegahoodaba uba gaadhayo ayaanay dhibtaa ogeyn ee halkaasay harhsanayaan toddoba qolo fa fiihi xadiidka waxaa ku sugnaa bal waa riwaayada muslim warajulu tasadaqa bisadaqatin akfaha xataa laa taclama yamiinuhu maa tunfiqu shimaaluh waxaa toddobadii ka mid ahaa lafdiga muslim haddii ee qalbigu dhacay siuu ahaa nin sadaqaystay sadaqo oo akhfahaa sadaqadii qariyey dadkii ayuu ka qarinayaa hoos ahaan iyo sir ahaan ayuu u sadaqaysanaya ula baxaya xataa laa taclama ilaanay ogaan yamiinuhu midigtiis waa midigtiisa mubaalaqaan hadday dee wax dareem ilaahay gacantiisa miday amase cid halkaa joogtaba oo agtiisa joogto xaalkiisa laba socoto dhinacaa kaba joogta aanay kaba wareerin maa tunfiqu waxay bixinaysa shimaalu bidixdiisa halkan weeye cibaaradanay xataa laa taclama yamiinuhu maa tunfiqu shimaalu muslim maaha inay kitaabkiisa guud ahaanba xadiidka uu sidaa ku wariyey ee riwaayaadka uu xadiidka ku wariyey barhkood sii toosnayd bay u dhaceen markaa riwaayo riwaayaadka ka mida ayaa ruwaadii dee qaarkood qalbigani kuba yimi iyo sahwigan ama qaladkaniyo san bay dhacdee waa riwaayo ee riwaayadii kale way la socotaaba bal meel bay kula xusan tahay ama dee waabay istaba socdeenuun iyaguna sii sawaabkahayd ah fa hadaa xadiidkani mimaa kiibuu ka mid yahay in qalaba ku dabagedismay calaa axadi ruwaati ruwaadda midkood oo waxa weya dee inay wax bixinta midigtaa lagu yaqaanee bidixda wax laguma bixin ahaynba oo dee marka cid wax la siin ama wax taas wax loo dhiibi midigta ayaa infaaqa u ahaa bidixda waxtaasi lagu yaqaana maa ama shanigeedba may ahayn taasi haddaba waxa weeye ruwaaddii qaarkood unbay arrintiis ku rogtayoo halku ka odhan lahaa san wainamaa huwa xadiidku waxa weeye xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuhu kama fi صaxiixayn bukhaari iyo muslim ba xataa muslimna sida kuba sugan ee sawaabkaa ruwaadii qaarkood unbay tan qalbigani ama inqilaabkan iyo iskudabagedigani kuba yimi oo wixii mid lahayd midigtu lahayd unbuu bidixdii siiyey bidixdu wixii ay lahayd markaa bidixdiina ee waxa weeyaan tii midigtii unbuu kaba dhigo o iskuba bedelay markaa taasna waa qalbi dhacay matniga dhacay yaanu mutuunta kuba badnaaninba markaa waxa weeyaana dee sahwiguu u dhacayna ee wax loo badheedhay maahe waa ruux qalad kaba dhacay weeye waayo ruux hadduu waxaan u badheedho dee dembi xunbu abu kuba dhacaya taas oo iyada asaanida barhkood way kala badbedeli jireene laakiin mutuunta lama kala badbedeli jirin bale waxa weeyaan waa wax sahwi ugaba dhacay taasna waa noocii maqluubka kaba midoo misaalkii hore hadduu asmaada ahaa halka qalbigu u badan yahayna uu ahaa misaalkan dambe waa xaggii matniga xadiiskaoo isaga naftiisa noocan maqluubku waa ka ku imanayaa mutuuntii oo dee misaalkan baaba kaba mida amhiladii maqluubka bal maqluubkii horta surooyinkii inooma dhammayn barhkood xagga ibdaalka ayuu raaciyeyba barhkood waa inoo imanayaan dee kuwana waxa weeyaan imaka halkan kuwaba xusna xataa bayqoomiyadii aan soo maray ibdaalu raawi ma biraawin qismo wa qalbi isnaadin waxa weeyaan limatnin qismo ayuu ina soo yidhi oo raawi raawi lagu bedelo oo inta badan camdi bay taasi u dhici jirto dadkii aan toosnayn baa waxaa samayn jiray sanad dhan oo matni aanu lahayn la siiyo matnigiina sanad kale la siiyo taa uu keeni doonaa isagoo noocan bal kaba saaray labadaasuu inoo soo sheego labadii suuro midna way dambaysaa midna gaar ahaanteedii maba xusin waxa weeyaan suurooyinku intaana dee kuwan imakaan haynaana suurooyinkii maqluubkay kaga mid yihiin kuwa aan soo marrayna suurooyinka maqluubkay kaga mid yihiin markan ikhtibaarka iyo sanad dhan ay tahay bal taa sheekhu wuu inoo keeni doonaaba ee haddaba suurooyinkii maqluubka kuwaasaa kaba mid ah kolleyna wuxuu hadduu sahwi u dhacana inay si sawaabka ahayd maaha oo xadiidka caynkaasee qalbigaasi dhacay ruuxa sahwi ha ugaba dhaco yaanu dembi ku lahaaninbe laakiin waa daciifun buu noqona habkaasi inay si waaqacayd ama sawaabkii maahay waa waxaan sawaabkii ahayn haddii loo sameeye camdina dee waa ficil aan toosayn oo xaaraamuu ruuxu kuba dhacayo ayaabuu noqonayaayo dee waa qaybihii daciifka un waa qaybihii marduudka oo xadiidkan dee waana lama dabdin oo siisii ma aha oo si ka duwan baa laguma wariyo saas buu qaybihii marduudka uu kuba yihi aw amase inkaan hadday tahay almukhaalafatu mukhaalafadu biziyaadati raawin raawi ziyaadadii fii asnaa'i lisnaadi isnaadka dhexdiisa la siyaadiyo waman lam yazidha ninka aan ziyaadina adqan uu ka xifdi ama su idqaan badan yahayo sugid minman zaadaha ciddii siyaadisay fa hada kaasna huwa almasiidu waxaa la yidhaha nooca lagu magacaabo weeye almasiidu fii mutasili اasaniid waa noocaba magaciisi maqluub hadduu nooca hore magaciisa noocan waa intanoo wada socota almasiidu fii mutasili اasaniid baa la yidhaha waa kii lagu koriyey asaniiddii marka horeba wa sharduhu kaa shardigiisu waxa weeye si aan ziyaadada wahan ugu xukumno ama aan noocan ugaba dhigna almasiid fii mutasil asaniid an yaqaca inuu dhaco altasriixu caddayn bisamaaci maqal la kala maqlay la caddeeyey fii mowdici ziyaadati meeshan ziyaadadu ay ku sugantay maanta dhacday waila haddaan meeshaas tasriixa caynkaasi jirin oo tasriixa caynkaasi jirin ee samaac la caddeeyey famataa kaana marka uu ahaadee xadiidkaasi uu yahayba meesha mowdiciis halkan ziyaada ziyaadada ayaa raajix noqonaysa intana nooc way noogaba dhigay kolleyna noocan kitaabkii hore kusoo aragnay boyqooniyadiina ma aha ede imika inoo horeyso insha allah bastigiisana haddii rabbi inoo dhib yareeyo wixii kitaabkan ka dambeeya ayaan arki doonaayo waayo inta badan waa si wax tacriifaad kooban oo dee aada u murakasa oo de waxa weeyaan ha ku dhamaada meesha mawduuciya laakiin aan tafsiil lahayn amhilo lahayn oo aada u murakasa kitaabkii kol hadduu mukhtasar yahay ayuu markaa tacriifkiisu yahay bal waxaa jira nooc kale oo lagu magacaabo almasiid fi muttasil ilasaniid kollay nooc qaabilaa jiro inuu halkan imaka ka hadlin oo almarasil alkhafiya ama almursal alkhafi oo waa laba labadooda kolba midka kale lagu cileeyo ama dee waxa weeyaan kolba kooda raajax noqda marka muxuu inoo soo sheegay matalan xadiid baa sanadkiisii dee sibaaba lagu warinayaa xadiidkaa naftiisii ama sanadkaa naftiisii baa wuxuu soo aroorayaa dariiq kale iyadoo labadinoo markii hore isku xigay nin uu u dhexeeyo waa taas macnuu markaa ka ziyaadada la yimina kan aan ziyaadada sheegin marka hore ayaa ka idqaan badan xifdi badan xifdi badan oo dee haddii midkood la yidhaha malaa midkood baa dee labadii nasiyood meeshiina sawaab lagama wada dhigin mid baa waxa meeshii ah qalad ahaan haddii mid lagu xukminayo kii xifdiga badnaabaa xaggiisu raajaxayo ka kale ka raajaxsan oo dee inay markay noqoto tarjiix waa waxyaalihii lagu kala raajax yeeli jiray bay taasi mid kaba mid tahay bal kaas baa waxaa lagu magacaabayaa kii ziyaadadu ay kuba sugnayd almasiid fii muttasil asaniid oo de waa ziyaada wahamaa la leeyahay waa ziyaado qalad oo jirin bay macnuu tahay ee raawi xaggii kaba dhacday laakiin shardi buu sheegayoo bal shardigaa haddaba intaynaan mitaalkiisa yar caddayn ama aynaan dee yar caddayn sanayhi matalan haddii xadiid uu jiro misaal ahaan imaka malik uu warinayo malikna zuhri uu ka warinayo malikna uu zuhri ka warinayo zuhrina misaal ahaan waa misaal ahaan mahata waayo amtilo kale insha allah wixii intan dhaafsan oo dee iyagu kuwii ay arrintan ay kuba sugnayd waa yar dhaadheeraayena ayaan arki doonaa haddii ala yidhaha kutubta kale ama ku arki kartaa haddaad daalacataani zuhrina uu misaal ahaan anas ka warinaya si sanadku inoogu koobnaado oo sidaas oo kale imaka uu kagaba wariyey imaka malik dee dadkii asxaabtiisa isa dee axad asxaabtiisii ka mid ahaayo xufaadii asxaabtiisa ay sidaa kuba wariyeen oon aragno xadiidka naftiisii oo malik lagaba warinayo nin ruwaadii kaba mid aha uu kaba warinayo malikna markaa uu ka dhigay eeg halkii uu malik cani zuhriyi ahaa uu yidhi bay maka malik can naaficin cani zuhriyi can anas oo halkaa malik iyo sheekhiisii suuri raawi kale lasoo dhexgeliyey taas oo kale ayaa ay noqonaysaa noocan almasiid fi muttasil asaanida lakiin wuxuu leeyahay shardi buu leeyahay oo shardigaasi waxa weeye si aan ziyaadadan aan idhaahno waa qalad dhacay oo ruuxii dadkii kale uu ku khilaafay siday kaba wariyeen ee aan ziyaadadan dariiqa ay kuba sugantay isaga fogeynoon marduud ugaba dhigno shardiga ay leedahay waxa weeye halkan ziyaadadu ay dhacday maanta waa in labada ay markaan raawiya maanta ziyaadada lasoo kala dhexgeliya ama raawiga dhexdooda samaac yaale matalan malik waa inuu halkaa kaba cabiro xadathana zuhriyu saas ama samictu zuhriya ama akhbarani zuhriy iyo wax lamid a markaasaa waxaan odhanayna waaba kan caddeeyey inuu isagoo kaba maqlay haddii cid kale dhexdoodii lasoo geliyey oo weliba ciddan soo gelisay inaad cid laga xifdi badan ya ay tahay waa almasiid fi muttasil asaniid laakiin hadday marka horeba ay ahayd malik cani zuhriyo saas ama qaala zuhriy iyo wax lamid a xataa sheekhiisii haba ahaadee dee waxaaba dhici karta irsaal khafiya inay meesha jirto iyadoo xadiidka waasida ay u dhaxaysay sanba uu kuba wariyo walow imaam malik dee taas isagode lakiin marasiil khafi ha kaba dhacdo bal waxa weeyaan inay waxaa la odhanayaa markaas haddii dee aanay samaac jirin ixtimaal baa jira canta kuma cadda inuu kaba maqlay iyo alfaadaha laba midi marka kola dee wixii ku cadaynaya inuu ka maqlay aanu jirin can fulanayto inuu ka maqlayna ay suurtagal tahay inaanu ka maqlina cid ay udhaxayso ay suurtagal tahay oo dariiq labaad aan aragno cid u udhaxayso marka dhinaca kalea la raajax yeelaya dhinacan baa la odhanaya inqidac ama irsaal khafiya jira waa irsaal khafiya waxa weeyaan dhinaca kale ziyaartay kol kolna culimadu labada dariiqba way sugaan oo waxa dhacda ruwaadda qaarkood laakiin markay qaraa-inteeda helaan iyadoo ninkani ninkan waasida uu kaga maqlay markii hore waa laba noosku wakti ahaa dibna uu la kulmo haddana xadiidkii markii hore cid ay udhaxaysay isagii toos ugaba maqlay taasna way sugaanba culimadi waa xaalo labadaba markay u helaan qaraayn ay labada dariiqba saxiix yeelaan laakiin marka aanay taasi jirin ee mid ahaan wahmi lagu tirinayo haddii dhinacii ziyaadada la raajax yeelo oo dhinacan kalea samac jiray samictu haddana cid baa lasoo dhexgeliyey ninkan soo dhexgeliyeyna waxaa ka xifdi badan ka aan wax soo dhexgelin waxaa la odhanaya almasiid fi muttasil asaniid waa nooc marduudu markaa dariiqaasi noqonayana xadiidka sidisi kale dariiqan kale la aqbalaya haddii laakiin marka horeba halkaa can ama wax lamidi ay taalay dee nin markaa xifdilina uu kordhiyo ruux kale uu soo dhexdhigo labadoodii soo dhexgeliyo ruux kale marka caynkaas haddaan labada dariiq la wada saxiix yeelin dariiqii ziyaadadana xadiid iska muttasiluu noqona masalan muttasila kanna waxaa lagu xambaarayaa mursal khafiya inuu yahay oo inqidaac jiro oo kan ayaa markaa la cilaynaya aanay ziyaadada kuba sugnayd oo ziyaadada la raajax yeelaya marka waxa ay tahay culimadu kolley nadarkoodu waa waasacba oo meesha halkan iyo de de aqoontooda ay uleeyihiin ruwaad kol ziyaadadaa la raajax yeelaa marka dariiqa aan ziyaadada ku sugnayn baa la cileeyaa oo mursal khafiya lagaba dhigaa kolna ziyaadadii baa waham lagu tiriyaa iyo qalado dariiqii aan ziyaadada ku sugnayn baa raajax noqonayo markaa kii ziyaadadaa la odhanayo almasiid fi muttasil asaniid awqaadda qaarkeedna labada dariiqba way saxiix yeelaanoo waa nin nin markii hore cidi ay udhaxayso haddana dib uu laba kulmay labadii siyoodba kuwa wariyey bal markaa waa marka aan labada mid raajici aanay jirinna labada dariiq way iska saxiix yeelaan bal imanka tani waxa weeye waa markii dhinacan ziyaadada lagu tirinaya wahab shardigeediina waa ka inoo sheegay taas weeyaan wuxu dhaha in kaanti mukhaalafatu mukhaalafadu hadday tahay biziyaadati raawi raawi ziyaadadii fi asnaaء isnaadi isnaadka dhexdiisii laba ziyaadiyey eeg weliba waman lam yazidha waa umuurahan ufiirso ninka aan ziyaadin waa ka aan isagu raawigan sheeginan ziyaadina atqan uu ka xifdi badan yahay atqanu min alitqan weeye atqanu iyo ablaqu iyo afyadu iyo markaa dee ablaquna waa dee min aliblaq afyadu min alifaada waxyaalahaasna horta nuxaada intooda badan ficilkool hadduu rubaaci yahay afar xaraf uu kaba kooban yahay afcal in laga bineeyo san oo kale afcalu tafdiila waxay ka dhigaan waa in carab laga maqlay un waayo shuruudoodii baanu buuxsamin oo dee hulaatiba iyagu marka hore shardiyaan laakiin siba wey oo kale agtiisa waxba waa iskaba qiyaaso ewaatan atqan iyo ablaq iyo afyad intana kutubtaadiyo goor waan kuba aragnaa ama luqada way kusoo noqnoqota laakiin shuruuddii dee kutubta naxwade inta badan ay soo horreysiiyaan markay dee hulaati u shardeeyaan inuu yahay ficilkaas afcalu taqdiir laga binaynaya imaka tan shardigaa ma hayno ese waxay samaac ba iyago kaba dhigan adigu cinda siba wayna iska qiyaasun guudaan waman lam yazida atqanu ka aan ziyaadin uu ka itqaan badan yahay ka sugid badan yahay minman zaadaha waayo haddii ninka ziyaadiya uu yahay ninkii xaafidka ahaa mid aan xifdigiisa oo kala lahayn aanu ziyaadada sheegin dhinaca ziyaadadaa la maraya waayo dee ninkan xifdigiisa la raajax yeelaya fa hada kaasi walmaziidu fi muttasil asaniid lakin wa shardu shardigiisu kana waa shardiga o an yaqaca inuu dhaco weeye atasriixu caddayn maxay la caddeeyeen bisamaaci maqal samaaca wuxuu uga jeedaa inuu raawigu uu yihi samictu fulanan ama akbaranii fulan taas oo kale uu yihi ama xadathanii fulan halkee fi mawdici ziyaadati halkii ziyaadadu ay kusugnayd halkan labada nine maanta ninka kale uu udhaxeeyo inay riwaayada aanay cidi udhaxayn ay meeshaa taalla samaac samictu xadathanii akbaranii sidii aan ugu xambaarno waxaan markaa maanta kol hadduu ninkan yidhi ninkan waan ka maqlay ninkan kale lasoo dhexgeliyay maanta inuu ziyaado yahay iyo qalad dhacay uu yahay wa ilaa haddaanay markaa horeba aan samacoole cab fulanun ay taalay famataa kaana mucancanun ilaa dii unbu sii cadeeyay waxay inoo faa'iideynayd intan kol haddii uu yahay mid la cancaneeyey oo macnaa can fulan iyo wax lamida maalan tarajaxati ziyaadatu markaa ziyaadada ayaa raajax noqonaysa kollayna tamyiis lmasiid fi muttasil asaniid kitaab la yidhaha buu ku leeyahay halkan khadibe aw biidaarihim bal taas halkaasna almasiid fi mutasilaasaanid baan kaa baxaynaa umuurahana amiladi bal tacaariifta horta aan ogaana amiladu insha allah way noo dambaynuna aw in kaanat almukhaalafatu mukhaalafadu hadday tahay weli mukhaalafadii baa socotaa waa qismigii toddobaadu ayaa waxyaalahan ka soo wada hoos baxeen mukhaalafadii siqaad la khilaafayay haddaba mukhaalafadan raawigii dadkii kale uu ku khilaafay hadday tahay biibdaali bedelitaankiisa ayay raawi raawigii uu wax bedelay oo dadku si ay ku wariyeen si ka duwan buu xadiidkii cid aan ciddii ay ku ka wariyeen ahayn buu kaba warinayaa biibdaalihina masarkana waxaan dee ka dhigaynaa mid faacilkiisii loo idaafeeyo araawi markaa ama damiirku faacilka unbuu noqona bedelitaankiisa raawigi uu bedelay maha bedelitaankiisa raawigii la bedelay ee waa isagu bedelitaankiisii uu bedelay oo de waxa weeyaan waa nooc kollay qalbigii kamidana sheekhu halkan buu soo dhexgeliyey mundaribkii buu soo dhexgeliyey oo matsalan xadiidkii dadka kale agtooda mursalka kuba ahaa ayuu isagu mawsuul kaba dhigoo saxaabiya uu sheegay dee iyagu si ay ku wariyeen si ka duwan buu ibdaalkiisani maanta uu dhacay oo kale xadiidkii markii hore taasoo mawquufka ahaa dadka kale ay mawquuf kaba dhigeen kalam saxaabi ama taasoo kale ayuu isagu marfuuc kaba dhigay waa ibdaal raawigani laba yimi oo kale walaa murajaxa wax raajax yeela oo lixda riwaayatayn ee labada riwaayo mid ahaan calal ukhraa ta kale ka raajax yeelaana ma jirto oo mid ahaan ta kale wax ka raajax yeelaya ma jirto fa hada huwa almudaribu kaasi waa nooca mudaribka lagu magacaabo wahuwa yaqacu fi lisnaadi gaaliban inta badan isnaadka ayuu dhacaa waqad yaqacu fi lmatni matniga inuu dhacana waa la arkaa bal adigu mudaribkii waa kaa isbaraanbaray oo macnu waxa weeyaan waa xadiis raawi laba siyood oo kala duwan uu ku warinaya dee raawi keliyaba tahay waayo raawiguu ka yimaadaa ama raawi wax ka badan ayaa wuxuu ku warinayay ku warinayaan laba siyood oo kala duwan oo ujeedadu raawigani sibuu xadiidkii kuwa wariyay sanadkiisii kasoo qaad ciddan uu magacaabee fulaanba uu yihi kana weji labaad oon kii hore ahayn buu kuwa wariyo kaba duwan labadooda markaan eegno haddii aan la kala raajax yeeli karayo xisbigoodii iyo umuuro kale aan ku kala raajax yeeli karayno iyada mundarib ma odhanayne ta raajaxadaan qaadanaynaayo ta kale ama shaad bay noqon ama munkarkii bay noqon aan hore usoo marray waliba qaybtii hore aan kuba soo marray aan qaybahan ahayn taas ayay noqon ee lama kala raajax yeeli karayo waa dee ama nin keliya oo labada siyood ku wada wariyay ama waa laba raawi oo siman oo xaggii martaba ahaan xifdi ahaan iyo waxyaale isku mid ah oo midkood waxaan ka kale kaga horraysiina aanay jirin laba siyood oo kalena way ku wariyeen oo kani waxa dee si kani ku wariyey si ka duwan buu kuba wariyey kaas mundarib baa lagu magacaabaa bal haddaba adigu mundaribku kollay waatii bayqoonyadiina wadundira wad ikhtilaafi fi matni aw sanad mundarib cinda ahli lfani bal xadiidkii adigu waxay tahay un idiraabku xadiis baa la warinayaa nin baaba wariyey haddii istidaaru shaksi buu kaba iman ama nin wax ka badan ee laakiin laba weji oo kala duwan baa lagu warinayaa ta hore laba shardi baan u baahanaya markaa inaan eelo shardiga hore ma kala raajax yeeli karayno oo dadkan wariyey waa dad siman oo midkoodka kale aynaan ka raajax yeeli karayn haddii la kala raajax yeeli karayo magacan laguma magacaabaye wuxuu tegayaa magacyadii hore ama shaadkii ama mdee waxa weeyaan adigu iyo maxfuudkii ama munkarkii iyo macruufkii buu noqon arrinta labaad shardi labaad oo halkan loo baahan yahayna lama jamcin karayo laysuma geyn karayo labada siyood ay kuba wariyeen si aan jamcin karno oynu iswaafajin karno xataa dee adigu nooc ta'wiil haba noqotee taas ma aha oo ma jamcin karayno marka labadaa shardi leela xadiidkiina laba siyood oo kala duwan laguba wariyey xadiidkaa waxaa lagu magacaabayaa muddarib ama ku isbaraanbarayoo waa kaa iskhilaafka uu kuba yimi oo waana dee xadiida daciifa waxaanay taasi tilmaamaysaa xadiidkii inaan lasoo xifdiyin dacfi meesha uu jiro xagga dabdiga ruwaadda kaba yimi oo aan sidiisii loo soo qabano waana dee nooc marka anwaacdii daciifka kaba mid ah ama marduudkii kaba mid ah marka wuxuu leeyahay sanadka waa dhacaayo dee sanadkii bal matalan xadiidkii xadiid dee kolley macruuf oo shahiyabatni huudu wa akhawaatuha iyadoo rasuulka sida xadiidkaa kusoo arortay abubakar ku yidhi araaka qad shubta waxaan ku arkaa adigoo ciroobay uu yidhi waxay cirraysay huud iyo suuradaha la midka ee walaalaheed kaba cabireed ee nadaa'irteeda ah ayaa cirraysay xadiidka naftiisa waa xadiid dad siqan abi isxaaq asabiiciya oo kollay sanadkiisa kuba sugan waana nin dee xaafida tadriiskii ah laguma yaqaano bal markaasaa waxaa jirta in awjuh kala duwan xadiidkii lagu wariyo kol waxaa laga dhigay sacad musnadkii inuu yahay kol abibakr musnadkii inuu yahay kol isagoo mursala ayaa lagaba dhigay adigu toban wejoo kala duwan baa xadiidkii laguba wariyey wujuuhdina ruwaadde waa ruwaadooda siqaada dadka sida kaba warinayay ninka xadiidkan dee xaggiisa iyo daraabkiisa uu kaba yimi waa dad wada siqaada ah awjuhdina way kala duwantahay laysuma geyn karayo oo dee waa kan saxaabadii iyo xadiidkan lalahaa way warinaysay baa kala duwan ama kolkol mawsuul isagoo barhkoodna iyadoon saxaabiba la sheegina mursal ahaan ayay barhkood kuba yimi kacaynkaasa ee awjuuda iskhilaafsan laguba wariyay haddii awjuuda la kala raajax yeeli karayo mid raajaxa ta raajaxadaa la qaadan kuwa kalena ama shaad baa lagu tirin ama dee markaa munkarkii haddii la jamcin karayo laisu geyn karayana dhib ma laha waa la wada tasxiixin unoo dhib ma laha ee laakiin marka aan la jamcin karahayn gees kalena aan la kala raajax yeeli karahayn kaas waxaa lagu magacaabayaa mudarib baa lagu magacaabaya waxaanu tilmaamayaa u xadiidkii lama dabdin waayo hadduu dee san xadiidku ma ahayn waatanoo lama soo xifdin lama dabdin oo markaasan baa loo celinaya bal taa weeye markaa sanadku inta badan dhacaa bu ihi matigana awqaadda qaarkeed waa dhacaa kuma badna ayuu leeyahay matigane laakiin waa dhacay oo kollay dee mihaal ay kutubta qaar soo dhigtaan waxaa kaba mida xadiid tirmidi uu ku wariyey laysa fi lmaali xaqun min siwa saka ibnu maajahna uu ku wariyey ina fi lmaali xaqan siwa zaka waana xadiid keliya oo cid keliya laga wada warinaya faatima binti qays tirmidi kitaabkiisi waxaa ku sugan maalka saka badan mooye wax kaloo lagu leeyahay ma jirto xadiidka naftiisiba ibnu maaja uu kuba sugan yahay maalka waxaan zake ahayn baa iyadana lagu leeyahay oo kale wal culimadu halkaa idhaan waaba la jamcin karaa gees kalena marka horeba xadiidka dacfi horaa kuba sugan oo iyadoon idiraarkuba aynoon soo gaadhin baa nin daciif uu kuba sugan yaho misaalkuna wuxuu ku haboon yahay wax idiraabkun loo daciifin lahaa haddana bal waan suuraysanaynaa oo waxaan suuraysanaynaa sia idiraabku ku imanaya eeg waa laba macno isb isburinaya ama kala hor imanaya xadiidka naftiya haddii laba xadiid ay kala yihiinbe waa xadiid keliyana sidii lagu wariyo laba kitaab oo suganti kamida ay ku kala sugan yihiin oo kale waa mutunta waxyaalaha dhacay dee ma badne bal matigana inuu dhacaa la arkaa buu leeyo misaalkaas abay soo sheegen wala dee misaalka awqaada qaarkeed ama ay markood jamciyaanu kaba baxaya halka idiraab ama marka hore laleeya waa sii daciifba bal laakiin waxaan suuraysanaynaa ta hadiyo goorna waxaa la yidhaahaaba dee waana wax iska caameen dee waxa weeyaan washaan oo laa yuctarada mihaal mihaalka bushi laguma keeno waxba mihaal lama naqdiyo macnaa mihaalka hadiyo goor waa juziyo loola imanayo wax macno caama ama kulliya in lagu caddeeyo marka qaradka loola imanayaana waa idaax wixii la caddeeyo si loo fahmo marka hadduu dee misaalkani mid halkii u wada munaasiba yahay iyo iyo haddii aanu u munaasib ahayn kol haddii qaradka xasilaya lagu fahmi lahaa wixii lagu suuraysan lahaa lama bushiyo misaalada oo amsilada lama bushiyo oo deni waxa weeyaan haddii aanu xataa sidiisii u munaasib ahayn oo misaalkii mudaabiqa aanu ahayn waxa ku filan alfard walixtimaal waa fard iyo ixtimaal oo meesha ine waxaa loola jeedaa in macnihii laguma fahmeen bal taasi markaa mihaal suurada inoo soo dhaweynaya ayuu noqonaya xaggii matiga laakiin qalla waxa yar an yaxkuma inuu xukumo almuxadisu muxadisku cala alxadiisi xadiidka bildiraabi idiraab binisbati ila likhtilaafi lmatni marka la eego iskhilaaf xagga matniga kuma sugan oo kol kol riwaayo macnaha soo gelayso waxyaalo dee inta badan ninka muxadiskii iskhilaaf matnigiisa uu dhacay daraaddeed idiraab inuu u xukumaa way markaa yar tahay oo qaaliban taa uguma xukumaanoo waayo kolkol baa xadiidkii riwaayada macnaha inoo dambeysay soo gelisay waxyaala ayaa alfaada qaarkood asaaskeeda ama sababteedu noqonayaanba waxyaalaha ikhtilaafkani kaba yimiyo markaa inta badan taa kuma xukumaan duna isnaad isnaadka ka soko oo isnaadka inta badan isnaadka ayay idiraabka kaba yimaado kuba xukumaane xagga mutuunta qaaliban kuba xukumaan laakiin iyadna way dhacaysaa dee waa jirtaaye laakiin dee umuuraha jira daraaddeed sida xadiidka riwaaya bilmacnaa iyo waxyaalo qaarkood sida xadiidkii alwaahiba tii haweeneydii rasuulkii dee nafteeda uhibaysay oo kale ninkii uu qur-aanka wax kamida yaqaanay uu rasuulku markii dambe siiyey ama uu guuriyey oo kale zawajtukaha mallaktukaha oo alfaado kala duwan baa lafdigan kuba yimi lafdigii oo kale dee waxaa dhici kartana markaa inay waa caqdi keliya ayuu ahaaye mid unba ahaaye kuwa kale inay riwaayo macno iyo waxyaale ay yihiin oo kale marka haddana xadiidkii waa mudarib may odhan oo kale oo inta badan ikhtilaafka mutuunta idiraab qaaliban kuma xukmiyaan ee idiraabkan asaaniida inta badan idiraabka kuma xukmiyaan laakiin dee matnigina waa dhacaya waqad yaqacu inuu dhacaa la arkaa buurikaas waayo alibdaal ibdaaj bedelitaankii raawigu wax bedelayay camdan kaas ahaan inuu uba dhaco liman shaksi liajrigii yuraadu la doonaya ikhtibaaru ikhtibaaru xifdi xifdigiisa in la imtixaano imtixaanan waa iska taagtuna imtixaan dee marka hore mataga caadi bay ahayde lakiin liman yuraadu ikhtibaaru hudan ayaa ee sharaxa ahaan soo gashay ayaa waxa weeye dee macnihii ay markaa taakiid kaba dhigtay ninkii la doonaya xifdigiisa imtixaan daraaddeed min faacili kiin sameeyey xaggiisa kaba aaday kama waqaca sii dhacday lilbukhaariyi bukhaariya walcuqayliya wagayrihimaa kayrkoodba oo wuxuu leeyahay inagu halkan idra de waa maqluubkii qaybihiisii qayb kaba mid ah waxa weeye ibdaalka la bedelaye raawi uu wax bedelay matalan sanad buu bedelayaa oo sanad matnigii intuu kaba qaado sanadkiisii mid aan ahayn siinaya waa ibdaal khaasatan ibdaalka imtixaanka u dhacayona waa kaa sanad dane inta badan raawi keliyo la bedelo may ahayn waayo raawi keliyo la bedelaya qolooyinkii inta badan aad u daciifka ama wadacinta ayaa waxaa samayn jiray taas uu isaguba ishaari doono bal markaa haddaba ibdaalka caynkaasi hadduu kolkol waa dhacaayo imtixaan daraaddeed buu u dhacaa imtixaanka maxay ujeedadu ay tahay hadiyo goor dee raggii cilmiga laga qaadanaye khaasatan xufaadda axaadiista ahaa inagii dee xifdi maba jire kitaabkaas ina wada hor yaalon baaba la aqriyayaayo wax ruuxu xifdigiisii dadkii intuu uga sheego ay iyaguna qoranayaan oo taasna uu xifdigiisii wuxugu saxayo waxay kaga naqlinayaan maba jirto iyaga taas baa jirtay marka hadiyo goorma dadka xifdigii ninka aan la aqoon ama ninkii markii hore dee laba yaqaane laakiin haatan ama weynaaday ama taasoo kale markay doonayaan inay xifdigiisa bal hubsadaan aqoontiisa iyo xifdigiisa ay hubsadaan ayay kolkol waxay isweydweydaarin jireen waa isweydaarin ibdaalkaniye waxay ugu isugu weydaarin jireenna waa hubsasho ay bal ninkan xifdigiisa iskaba hubsanayaan oo haddii waxaan la isweydweydaariye la kala bedelay uu gartana waa nin xaafida markaa waxbay ka qaadanayaan haddii waxaa kala saari waayana dee nin markaa la ictimaadsado xifdigiisii la ictimaadsado uma noqonayo oo kale markaa taas oo kale ibdaal waa u dhacaa waana wax camdi loo samaynaya tani ee laakiin imtixaan iyo xifdi maslaxada kalea kuba sugan oo ruuxan bal xifdigiisa in la hubsado si la ysaga ogaado inuu yahay nin dee wixii iska garanayo oo iska diidayo oo markaa xaafida iyo nin wixii afka loogu ridaba aqbalaya waa kuwa yidhahaan dee kutubta kaana yaqbalu talqiin laqintaanka wax loo laqino marka la yidhaha xadaanka fulan mu xadaani fulan iskama odhanayno xifdiba maleo talqiintu aqbalaya markaa waa laga tegaya lagama qaadanayo ehel riwaayo uma noqonayo bal taasay ula iman jireen oo taasna in ibdaalku u dhaco waa la arkaa marka wuxuu ihi bukhaari bay u dhacday cuqayliya rag leh waxba qisooyinka iyo umuuraha ma sheegayne laakiin taa bukhaari oo kale haddaan ishaaro yar ishaarno kuwa kalena wax ku dhown bay ahaayeen be waqtiya uu baqdaad yimi oo dhowr goor uu baqdaad yimi mar kamid ahayd dee xifdigiisina la maqlay ayay dooneen reer baqdaad bal ninkan inay hubsadaan xifdigiisan laguma sheegayo markii uu yimi ee dee laga dalbay inuu majlis u qabto la ysugu yimaado bal majlis isaga ayaa markii hagaag la ysugu wada yimi ee muxadisiin iyo cid kastaba ay timi qurabo iyo reer baqdaadba ay yimaadeen ayaa boqol xadiiday isweydweydaariyeen sanad iyo matn ayaa nin kamida raggii la diyaariyey oo toban ahaa ayaa intuu kacay buu axaadiistii tobanka ahayd buu mid mid weydiiyey bal xadiidkaa ka waran bukhaarina waa dareemayo uu gartayo dee wuxuu idhaha ma garanayo ilaa ay dhamaysteen raggii intoodii markaa dadkii dee iyagu waxaan hagaag u fahamsanaa way wada isteegeen waxay dhahen ninka uu gartay oo waxay garteen markii horeba xifdigiisii dadkii aan dee markaa arrintan laba socon ama aan dee waxa nacinaayo ama dee ulahayn fani kale iyo waxaa ehelkeedba ahaana waxay dhahen ninku si lagu sheegayaba maha waxba ma garanayo ninkan iyo wuxuu xifdi uleeyahy ma jirto markii hagaag ay ar uu arkay inay dhameeyeen ayuu kacay oo markaasuu axaadiistii buu sheegay mid mid uu mid kastaba sanadkiisii si sawaabka ahayd inaanu sanadkan lahayn inuu kaa leeyahay buu sheegay xifdigiisii baa markaa loo hoggaansamay oo ay la gartay dee xifdigiisa uu leeyahay fadligiisiina waa laba qiray marka taas oo kale maxaa la isu dhaafdhaafiyey waa imtixaan hubsasho bal nin kale iskama hubsanayo rag kalena way ka dhacdo dee coqayligan uu sheegayo waa nin imaamo isne oo kutub imaka barhkood lahayo dee oo madbuuca leh iyo rag kaleba oo dee qisooyinkooda uu markaa khadiib kitaabkiisa aljaamic uu kuba sheega iyo iyagana way kaba dhacdo barhkood baa xataa abyaad shaciro isyar dhaafiyeen ba barhkood dee ay xifdigood iyagoo boqol gaadho iyo iyagoo kuubsanaya iyo ayay kulaba yimaadeen oo dee markaa ninkii xifdi lahaana wixii uu garanayay kaan xifdi lahaynaba kaa talqinta aqbalaya deeta markaas ay meeshii noqonayso in dee la arko inaanu riwaayo weer ahayn haddaba kaasba inuu dhacaa la arkaa marka wuxuu leeyahay marka aanay maslaxadani horta jirin waxani wax banaan maaha oo xadiidkiiyo matigiisi in laisweydaariyo ama wax wax la isdhaafiya taasi wax banaan maaha ficil xaaraam ay noqon laakiin markay maslaxadan jirto dee waabay banaananaysa waa taa muxadisiinta ay barhkood sameeyeen laakiin shardi buu yeelanaya waa shardigu ibdaalka caynkana shardigiisu waxa weeye allaa yastamira inaanu daa'imino wixii bal matal la bedelay alayhi cala alibdaal waayo waa wixii dee ibdaalkii ee bedelitaankii iyo isweydaarintii inaanu halkaa ku baaqi noqon un saa lagu dayn waayo ina bal yantahi waa dhammaanayaayo wuu joogsanayaayo biintihaai alxaajati ibdaalkii xaajada dhammaadkeeda ujeedadu markii dan baa lalahaa nin baa lagu imtixaanaya markii arrintay dhammaato wixii mid kasta sideedii baa lagu celinaya waa la cadaynaya si sawaabkaa waayo haddii kale ee dadkan kale nala socon arrinta ayaa u qaadanaya xadiidkani inuu sidana sanadkiisu yahay taasaa lagu faafin mufsadadaasaa kaba imanaysa markaa shardigu waxa weeye markay xaajadii dhammaato lalahaa waa in wax kastaba dee c c lagula celiyo ibdaalkiina dee la markaas aan c c lagu dayn ilaa de waxa weeyaan oon saa lagu dayne markay xaajadu dhammaata waa wixii si si lagula celiyo taas baa bal markaa shardiga jawaaskiisu noqon falaw waqaca hadduu dhaco alibdaali ibdaalkii camdan kas uu dhaco laa limaslaxatin maslaxa la-aan iyadoo maslaxada imtixaanku aanay jirin taasaa maslaxa ahay iyadoo maslaxa jirta aanay jirin bal liliqraabi maalan iqraab macnaa wax alityaan bishayin gariib way waa wax gariib oo dadka agtooda aan kuba sugnayn un agtooda macruuf ku ayn in lala yimaado daraaddeed un taa loo sameeyo fa huwa min aqsaam mawduuc dee qalbiga aqsaamtiisana waa taa aan kuba soo marray xaggii bayqoni ahaane wuxuu leeyahay kani waa qaybaha mawduuca ayuu kaga mid yahay haddii cabdi uu yahay wala waqaca qaladan hadduu kaasi sahwi u dhaco iyo khada uu dhacona fa huwa min almaqluubi aw almucallaq maqluubkii aynu soo marray ayuu ka mid noqon ama noocii mucallalka ahaa oo muxuu leeyahay tanna waa wax jira iyadune ibdaal baa la sameeyey camdi baa loo sameeyey cid lagu imtixaanayana ma jirin ee ninku waxaabu isleeyahay dadka agtooda waxaana la maqal la kaalay si adiga lagugu barto adiga lagaaga qaato lagugu baahdo taas oo kale de waa mawduucba waa wixii mawduuca qaybtiisi bay noqon hadduu camdi u dhaco matalan ama dee waxa weya raggii in iyagu ducafada ahaa ama wadaaciinta ahaa ayaa waxyaalahan bay la iman jireen oo xadiid la yaqaano oo raawi lagu yaqaanay inuu wariyo oo dadku dee taa ay ku wariyeen oo waxa weeyaan culimada agtooda taa kuba sugan ayuu raawigii lagu yaqaanay ka bedelayaayo raawi kale oo isku dabaqa yihiin haddaana isku dabaqayn isma qabanayaan labadii meelood isma qabanayaan ninka meel aan meeshiisa haddii la dhige raawi isna dabaqadiisii ahaa oon xadiidka laakiin riwaayadiisa laguma aqoon ama aan riwa shaqo ku lahayn ayuu soo gelinaya matalan waa xadiid ka soo qaad ibna cumar laga warinayo oo mawlihiisii naafic kaba warinayay dadka agtoodana macruuftaa ku ahaayoo la yaqaanay ayaa naafic intuu kaba tuuro ayuu sanad isagu dee uu samaystay oo sanadkii dee laguba yaqaano xadiidka lagu warinayo buu naafic intuu kaba qaado ayuu saalim dhigaya xadiidkii culimada agtooda waxaa ku sugan xadiidka naaficin ibnu cumar ka warinayo saalimna laguma aqoon saalim baa la arkaya markaa taas maxay uba samaynayaan waa iqraab waxay yidhahan ujeedadu waxaan dadka agtooda macruuf ku aynu laba yimaado waxay yidhaaheen makhaalif tucraf haddaad doonayso in lagu barto ood mashhuur noqoto dee dadka u khilaaf oo waxa weeyaan dadkii imaka haddaad khilaaf iyo waxaan dadkii agtooda macruuf ka laba timaade hadhow fartu baa laysu kaa fiiqo oo laysu kaa sheegayo dee ruux mashhuuraad noqon barhkood baa wadaacintu ay saa samayn jireen oo beled baabay imanayaan oo xadiidkii dee ninkan lagu yaqaanin in aan ahayn bay ka dhigayaan halkiisii marka maxay noqonaysaa in dee dadkii had iyo goor muxadisiinta ay hiwaayadooda ahayd inay asaaniidda iyo duruqda xadiidka urursadaan ee had iyo goor raawi kaloo bal ay doon doonaan bal cid ku raacday iyo cid ku waafaqday iyo markay nin kaleo la warinaya ay arkaan ayay odhanayaan dee culimadii kalena agtooda kama helayaan ninkii baa loo imanaya laga warinaya isagii baa markaa noqonaya in wax laga wariyo loo baahdo oo loogu baahdo xadiidkan sanadkiisan dee isaga agtiisa u mooye dadka kale agtooda aan kuba sugnayn oo kale waxana camdigu u sameeyey taasi waa nooc wada had iyo goor rag baa ya lagu yaqaan maxamed ibn camr nasiriya rag nin la odhan jiray rag laho dee wadaacintii ahaa ayaa waxaan samayn jiray iqraabna way u samayn jireen ujeeddadu wax aan dadka agtooda macruuf ku hayn in laba yimaadaan hadhow iyagii loo baahdo iyagii laga qaato loo baadin hadday ninkii la yaqaanay ay kaba wariyaan culimadii la yaqaanay baa warinayso cidi ugama baahanayso cidna kama qaadanayse kolkaa markaa taas baa iyada hadday tahay waa noocii mawduuca ayuu leeyahay haddii saaba ruuxii ugaba dhacayna ama dee maqluubkeenu soo maray buu noqon waa nooc maqluub eh ama mucallaq